bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan oo isin hamiin kasta kula dareersan raadiyo warsan markila kuraawa hamiinamada jamaacada ee sabtaga hoydaasa hamiinama arbaawo khamiis hagalayti taariikhdan iyo keedinta sideeda bilaliyaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoy ilaahay karaalagada waliba ku mid aha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo mar kaleeta ku dhawaajay inuu bilaabado doono howlgal la kufuro wadada xiriiryaasha baydhabo iyo magaalada muqdisho barnaamijkee ka dheegi doontaan taas haata waliba barnaamijkaasiinku gudbii doona hooy ilaahay karaalnagad wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shaaciday in magaalada baydhabo iyo deegaano ka hareersanba ku bilowday cudurka shuwan biyoodka dadnan ka dhimadeen barnaamijkiyaasiinku gudbii doono waraysuun luweeldhanay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed saas haata waliba barnaamijka ka dheegi doontaan hooy ilaahay karaalnagad guddoomiyii hore gobolka banaadir yuusuf xuseen jamcaale madaale oo ku hadalay maqaamka magaalada muqdisho isla markaasna madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya anka baaqi in usa ku dheerado muddo kororsi saasaata waliba barnaamijkaasiinku gudbii doone xildhibaan maxamed cumar dalxa oo sheegay toddobada xubnood ee gobolka banaadir lakusii aqalka sare in yeeta cadaalad dara barnaamijkayaasiinku gudbii doon qodobadaas iyo qodobo kale walaagaani zaa'id iyo barnaamijkaani ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeriyo barnaamijkaas insaarintisin kula dareersiyahay dhinacsan adana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo gacwiin ku jeysaday mar kale iyo mar labaad ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta wasan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan koreeye barnaamijkaana wafdiisu hogaamiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed iyo weliba geege reedan ka nagadaga magaalada baydhabo kureed safar shaqo uusa kugu maqnaayo magaalada muqdisho welina intii magaalada muqdisho ku suganaayusa sheegay in kulamo la qaadaday madaxdanka sareyta dowladda federaalk soomaaliya waanu sheegay inuu kula hadalay sidii wallanku gobodi lahay ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya khaasatan furitaanka wadada xiriiryaasa muqdisho iyo baydhabo madaxweynaha iyo weliba sidoo kale sheegay in intii magaalada muqdisho ku suganaayay laku wareejiyay ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed qayb ku mid ah oo tababaranka dareeray magaalada muqdisho muddo dheer soona sheegay in ciidamadaas lanka taragelay sugooga amniga deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose soona tilmaamay in iyo ku qayb gala doonaan furitaanka wadada xiriiryaasa muqdisho iyo baydhabo oo sheegay in mardhow iyo bilaawda doonto howlgalkaas markii madaxweynaha use baydhabaha deyri weliba unka horeen magaaladaha ku dhawaayay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka cali siciid fiqi usoona ku warbiyey guddoomiyaha madaxweynaha xaalada amni deegaanada koonfur galbeed muddada madaxweynaha ku maqnaayay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wadana madaxweyne kusoo dhawaaw soo noqosho wanaagsan muddada maqneed maaragtay deegaanka koonfur galbeed ama magaalada maaragtay gaar ahaan magaalada baydhabo nabad iyo mataqaana wada shaqeyn culus ayaa maaragtay maamulada ka jira ay wadeen annagana shirar joogta ayaan maaragtay meesha aan maalin kasta la galayn hoolihii oo maaragtay dhacdooyinkii dhacay iyo waxyaabihii markaa loo baahnaa kulli si wanaagsan ayaa loo wajahay ciidanka maaragtay nabad sugidda iyo maaragtay boliiska iyo maxkamadihii iyo wixii oo dhan maaragtay howlihii laga rabay ayay qabteen marka runtii deegaanka aad buu u wanaagsanaa horumar fiican ayaa mataqaanaa uu ka socday tan ku saabsan cudurkaanna maaragtay oo covid wararkaan helayn wuxuu yahay dhibaataduu geysanayo aaday u yartahay inkasta uu dhulka maaragtay cudurka wadanka uu maaragtay magaalada uu ka jiro laakiinse waxaa ilaahay nasiib u yeelanay in maaragtay cudurkii dhibaatadii geeridii badneed oo laga baqaayay in maaragtay magaalooyinka sida baydhabo kale u geysto aad buu maaragtay uga yaryahay taasna ma hadda ilaaha iska leh waxaan ku leeyahay madaxweyne soo dhawaaw marka ugu horeyso awalan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiintii iyo shacabkii iyo maamulka gobolka iyo degmada soo dhoweyntii qiimaha badnayd oo diiranaydana soo dhoweeyey aada iyo aada ugu mahadsantihiin saa ogtihiin safar shaqo oo waxaan aadnay laba isbuuc ah aniga iyo wafdi kaloo ila jiray oo aan u tegnay caasimadda soomaaliya oo arrimo koonfur galbeed shaqooyinkeeda u qaas ah khaasatan howlihii security-ga iyo arrimaha amniga ee nooga socday iyo howlgalladii shabeellada hoose ka socday sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa arrimahaas iyo arrimo kale oo shaqo ayaan u tagnay arrimihii shaqoon u tagnay runtii intii kulli waxay noogu soo dhammaadeen si guul ah oo horumar leh oo horusocodna leh ayay noogu soo dhammaadeen waxaa ugu muhiimsanaa waxay ahayd in ciidan muddo tiro badan tababar u socday oo si fiican loo soo tababaray dhammaystirkiisii iyo qalabayntiisii iyo wareejintiisii maamulka lagu soo wareejinayo aan ku guulaysanay nagula soo wareejiyey howlgalkiina ay bilaabayaan insha allah si toosa maalinkii kowda ee bisha juun loogu soo wareejiyey aynu u howlgeli doonaan oo sidaasoo kale ku saabsan amniga iyo national security-ga oo m c r-ka uu koob ka yahay furitaankii jidka baydhabo iyo xamar yaa qayb ka ahayd howlaha aan u tagnay meesha waxyaalaha ilaahay nagu guuleeyey oon ku guulaysanay bay ka mid ahayd in la derdergeliyo ciidamada sne iyo ciidankii kale oo joogay oo xaquuq la-aanta ahaana in xaquuqdoodii loo helo dowladda federaalkana aan miisaaniyadda lagu daro miisaaniyadda hadda la ansixinayana ay qayb ka noqdaan laba maalin kadibna ay imaan doonaan dadkii registrationka iyo numberkii databaseka u suubinayo oo la dhammaystiri doono reformkii iyo dhismihii ciidamada koonfur galbeed oo dhan saddexda gobolba ciidankii joogay reform lagu suubin doono dhammaystir iyo dibu habaynna loo samayn doono nin walbana xaquuqdiisa oo ciidana oo ciidamada koonfur galbeeda noocyadooda kala duwana ay xaquuqdooda heli doonaan daraawiishta esaneeda boliiska nabad sugidda intaba registration loo suubin doono insha allahu xaquuqdoodana ay ku heli doonaan yaan rajaynaynaa hadduu ilaa yidhaah waana soo dhammaatay waana la broses gareeyey waxyaalahaan u tagnoon ku guulaysanay bay ka mid tahay arrimihii ugu badnaa oon u tagnay guulahaasay noogu soo dhammaadeen wixii kaloo guud oo siyaasad iyo howlihii socday iyo waxay noqon doontaa inaan hadduu ilaaha yidhaaho mar kale aan ka hadalno aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan rabaa sida uu sheegay guddoomiyaha cudurkan covid nineteen runtii dadka sida loo dadaalay waa ku mahadsan yihiin takhaatiirta iyo guddigii wasiirada ahaa oo loo saaray iyo culamaa udiinkii in dadaalka sidiisa loo wado culamaa udiinka meel kasta ay joogaan culummada soomaaliyeed ay dadka wacyigeliyaan ayagoo ilaahay guuda tawakalayo qur-aan badanna ay akhriyaan wax allaalay wixii ay qaban karaan oo kalena ay qabtaan
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aaladow casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshoon stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydhow ulbaawadi laka balaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee baystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow baystar business center electronic enwel adag malayasa awstreeliya iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayan eniyo kulu taladaayan carwo baystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna carwada lanka seedow baystar business center nadar welba mobel nicle ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafa taariikh bale bystar business center raadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayi leh haliinkona unkumoganay fiili koronto isoo lara dhalooyin falaad yar iwiinbale mishin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoobiiki shuwadaaso atarleka darsaaso arabtiismanka isla qobsaaso madoona madaga ka unsadaaso arabtiisna adaliyaabasa mukeeb asri oo manka meelo boji meelika hirow malelang eraana meelba meelo manka meeli adafada adaleeku jeysidaaso afarlugaad lahoda dareeraw abula biileeraw olaka dhigow shaashido kumbiitare imobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaaka dhigadaaso madoonahii bontable wireless sameecado mikorofanadiyo waarleska eh guest freezer suber golda freezer filintajeerow casri ahoo dhawoojowsi adaliyaabaso jiif i joogbale tarbiya
qeyb uga hor barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunso ay tana qiyaaray wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba yashaaciday in magaalada baydhawey deegaano ka hareersan magaalada balukheli kiisas cudurka shiwin biyoodka ee oo wasaaradduba sheegtay in afar qof kumid ee dadka cudurkan haridadii iyoon dhimadan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor xuseen maxamed daahir oo waraysi siiyey warbaahinta warsan iyo weliba sun ku waramay wariyahan muxudiin xusni tirada dadka haridadii cudurka shiwin biyoodka iyo miiloonka badan ee cudurkan ku dilaacay
laga soo bilaabo kow iyo labaatanka may ilaa waxaa la helay boqol lixdan iyo lix oo a w d ah oo dad shubmaayo laakiin aan la ogeyn in uu kalo uu yahay kolera waxaa la admid gareeyey oo la jiifiyey konton iyo lix kays sagaal iyo toban oo ah bayxaawo hosbitaal la jiifiyey iyo soddon iyo toddobo oo caruur ay u badan yihiin oo soddon iyo toddobadaasna ee la jiifiyay ayagana maxaala isbitaalka weyn by regional hospital inta hadda ognahay waxaa dhintay afar kays oo inta la admid garay dadkaas halkee da- waa dad noocee ma barakacyaala ma dad deegaanka xaafadaha baydhaba ma tuulooyinka laga keenay maxay yihiin dadkan waxay u badan yihiin barakacayaal laba kaam oo magaalada banaankeeda ku yaalaan ay u badnaayeen midda kalena waxay ahayd tuulo caadi deegaan tuulo oo dad deganahay oo ayagana ceelkooda hadda baaritaan aan ku wadno oo maxaan lahay waxaan baarnay afar ceel afartii ceel waxaa positive noqotay laba ceel oo labo labo direction kala jiraan labo midna waxaa ku yaalaa mid tuulada a positive u noqday ecoliga ku badnaa midka kalena wuxuu ku yaalay cam dhexdiisa waa isagana ecoliga ku badnaa ceelaha jigjiga oo maxaan lahay gacanta loo isticmaalo
marka ilaa hadda maxaa loo malaynayaa marka haddii kalooro uusan ahayn shubankan heerkee waay aad buu usoo ritay dadka aad buu u faafay waxaa la ogaan karaa markii la baaro dadka baaritaanadii hadda naga maqan oo xamaraan ka dalbanay wasaaradda caafimaadka federaalka waa ka sugaynaa insha allah yacni kiisaska jiifo oo hadeertaan xanuunsan ala baaritaan lagu sameynaa haddii lagu arko yacni koleera inay yihiin la sheego markaasaan ku dhawaaqi karnaa aan dhigi karnaa kolera outbreak ayaa jira
marka caruur iyo dad waaweyn yaa u badan shubankan hadda jira waxaa u badan caruurta maadaama ayaga immunitygooda u hooseeyo nadaafadooda ay iska liidato haddana ceelkii biyihii la cabaayay uu wasakhaysan yahay marka waxay noqotay inuu ayaga usoo dhigto aada usoo jiiftaan caruurta maxaa lahay oo weliba shanta sano ka yar aa zaaid maxaa lahay isbitaalka loo admid gariyay
ceelashii weli way shaqaynayaan dadkii weli meeshay deegaan ku yihiin dhibaatada ka dhalatay marka ceelashaas in la xiro iyo in dadka loogu digo inaysan cabin iyo wasaaradda maxay ka qabatay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta oo iskaashanaya waxay sameeyeen colonization colorin iyo waxaa disinfectant oo loo isticmaala ceelka maxaa la- loo isticmaala ceelka xiritaan loo go-aamiyeyna waa la xiray laakiin hadda hal ceel ah io koliga uu ku badnaa aan xirnay inta kale colonizationa loo sameynaa nadaafada laga wacyigelinaa dadka qaabkay u isticmaali lahaayeen intiba waa wadnaa wasaaradda caafimaadka unitkeeda wooshka iyo iskaashanaya wasaaradda biyaha iyo tamarta waxay tageen side visit waana maxaa lalahay soo arkeen ceelashii hadeertaana waxay wadaan qaabkii oo loo daaweyn lahaa ceelashaas
ereygan ecoly haddaa dadka u sharaxdo dadka u dhagaysanaya muxuu yahay ee ceelasha laga hadlay bacteria waaye oo ku dhalata biyaha oo maxaan lahay haddii oo caloosha ay gaartana maxaan lahay dhibaato keenaysa oo oo haddii laakiin mar eh, mar jirka bini aadamka ay ku noosha ay dhibaato keenayna ay jirto laakiin markii oo hadeertaan ay caloosha ay ku badato waxaa imaanaya siiliyaha caloosha inay maxaan lahay damage gaarsiiso oo shuban badan u imaado dadkii mineralska jirka gali lahaa ee fuuqbax ku imaado waqtigan marka maxaa keenay in shuban heerkana uu dilaaco ceelasha noocaas ay noqdaan horeyna waa loo isticmaalaya maxaa sababay wallaahi ma caddayn karna anaga haddi wax sababay laakiin waxay u badan tahay musqulihii iyo ceelashii waa iska agdhow yihiin biyihii ilan leeyarka hoose ku socdaan inay maxaa lahay musqulihii ee biyo maadaama roobab badan ay da-een biyihii musqulaha ka soo baxay inay ceelka gaaraan laga yaabaa laakiin ma caddayn karna dadkaas labada cisbitaal ku jira ee bayhaw iyo midkan gobolka ee baydhabo ku yaalo ee hadda la jiifa ee tiradooda mana la wadaagi kartaa inta hadda jiifto hadeertaan tirada saxda ee hadda jiifto wallaahi labaatanay ku dhowdahay laakiin waayahay wasaaradda caafimaadku maxay u qabanaysaa dadka noocaas ee shubanka hadda aadka u hayo ee dhibaatada soo gaartay cisbitaalada ku jira alxamdulilah waxay kusoo beegantay ayadoo w jo ay noo keentay maxaa lahay colera kits oo loo markaasba aa isdhaynay maxaa maanta maxaa lahay colera kit loogu keenaa covid nineteen oo ku jirnay daawo marki- isla markiina waxaa aragnay in oo maxaa la baahideeda ay taagan tahay waa daawada wasaaradda caafimaadka wa- way geysay labada xarimood waana waxaa haddii stock out uu uu ku dhaco daawo nagu filan hadda waa haysana oo colera laakiin waxaa naga maqan sambalkii lagu qaadi lahaa inuu colera yahay iyo in kale lagu cadeyn lahaa bis anaga maqan isagana wuunoo imaan doonaa insha allah Ee, mawduucan ka baxsan magaalada waxaa aada ugu jira koonfur galbeed aada looga hadlayay coronavirus isbitaalada waxaan la soconaa meelaha qaar in dadka isdhexgelayaan haddana dadka la isaga digayo in la isku imaanin bukaanadii shubanka ehel baa soo booqanayo ee dhakhaatiirta baa shaqeynaysa marka sidee lo- isdhexgalkaas ee, loo kontroolaya dhibaato sidaysan ugu dhalan
anaga dadka waa baarnaa shaqaalihii caafimaadka ee la baaray ee laga helay cudurkan self isolationa lagu sameeyey guryahoodaay ku nagaanayaan wax shaqo imaanaya ma lahan magaalada masoo- ma soo galayaan haddii ay imaado dad bukaanka la socda inay imaadaan isbitaalkana waa xadidnay inaan lasoo geli karin oo lasoo booqan karin ugu yaraan haddii waa lasoo booqanaa laan hal qof ka badan aan loo ogoleen waktigii oo hore ay imaan jireen dadka waa iyadan waa lasoo yareeyey waktiyada waa maxaa lahay wakti koobana laga dhigay Ee, hadeertaana waxaa socoto qaabkii aan ku yareyn lahayn wacyigelinta way socotaa because screening qofka isagoon soo marin teendaa banaanka isbitaalka lagu dhisay team oo waxaa loo diyaariyey oo screening sameynaya haddii ay dareemaan qofkii silent symptomski ama ay ku arkaan calaamadihii ama ay- ee uu sheegto qofka inuu qunfacayo uu qabay waxaa la- lagu sameynaa screening oo guud oo la marsiina oo covid nineteen laga baarayo haddii uu maxaa lahay uu caafimaad qabana isbitaalka loo fasaxaa haddii uu caafimaad qabina waxaa lalehay guriga ha ku laabo
Ee, haddii shaqaalihii la dhimo marxaladan coronavirusna jirto shubankeena uu xaddigiis noocaas yahay ee, bukaanadii adeegooda inuu yaraanayo ma kula tahay adeegay u baahnaayeen wallaahi anaga replacement oo maxaa lahay waxaa sameynaa dhakhaatiir keyd ah ama maxaa lahay shaqaale caafimaad oo keyd ah jiraan xaalad emergency hadday dhacaan keliya shaqeysaa Eh, eh, haddii xaalad emergency ay dhacdo ayay shaqeeyaan dhakhaatiirtaas iyo narsiskaas hadeertaan saasay tahay waa isbitaalka waxaa dhacay intaasoo dhakhaatiir intaasoo nars oo xanuunsaday oo jiiftay yacni self isolation lagu sameeyey dadaan ku bedelnay bedelkoodaan keennay meeshay ka shaqeynayaan wax oo hadda dhib oo dhinaca staffka malaga maxalla ma jiraan laakiin waxaa jirto awarenesska xoogo maxalla aada u liito waxaa rabnaa isbuuca soo socda inaan insha allah bilaabno wacyigelin oo oo lo- toban beri ku soconaysa oo maxalla magaalada dhan ilaa iyo tuulooyinka gaaraysa insha allah ugu dambeyntii shubankan ma baydhabo keliya ayaad ka ribood garaysan oo ka jira mise koonfur galbeed meelo kale oo kiisas shuban jiraa jiro wallaahi koonfur galbeed kiisas kale way jireen e w d suspected ahaa we are not confirmed maxaa leeyahay ceelasha iyo ma baarin waana way yaraayeen haddii tiro oo maxaa leeyahay macquul ay ahaan lahayd waa dawagala lagu sameyn lahaa meelaha qaarkood ma la tagi karo marka waxaa kusoo goobnay hadeertaan meesha aan joogno oo available ka nahay oo oo hadda u baahan dad badanna ay soo dhigtay oo cudurka uu soo dhigtay inaa maxaa leeyahay gargaar degdeg ah ka fidin
dukaanka qalabka dhismaada guud new star badidoli ii miranin qubatay jiraad bogbobshay ii gaanjardismale wadoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya qumnya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda hasku diiwaan geliyey bohoota dibadda anama hayska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sidoo faday adantala ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jubnihii tafaariiqkii fadaas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star tu hadda iyo hor qaboy ije elgaalida i qarasha kiin ogolaa haba baawurka ha kor hehe niyo iyayow nabadbe dukaanka qalabka dhismada new star two wayba ku helaaseen laamiyeer dhadheer iyo gaabfeer duntiino rinjiga caadiga ee kambiro la mariyo safiito midow itan sharaxan muraliing iyo weliba sekatoriyaalka originalka eh mutulaal shamiinta alwaax koolacaano iyo koolafoormi dukaanka qalabka dhismeeda new star two waliba kiyaale suuqa sariiro dukaanka qalabka dhismeeda new star two qaybta magaalada muqdisho waliba kiidhawa ee cabdicaziis ibdowma nuur qaybta magaalada
barnaamij kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsida ay tana qiyaaray yuusuf xuseen jimcaale gudoomiyihii hore gobolka banaadir waana haay duqi magaalada muqdisho iyo weliba usiinu ku hadalay maqaamka caasimadda muqdisho soona sheegay in mas-uuliyiinta xukuumadda federaalk soomaaliya waajibkeeta in iyo meel saaran maqaamka caasimadda muqdisho dhinaca kaleetana isu tilmaamay magaalada muqdisho soona sheegay in shacabka magaalada muqdisho ku nool iyo mbaahiyin inuu yehelaan maqaamka caasimadda oo tilmaamay in iyo nagata caasimad dowlad goboleed iyo caasimadda dalka soona tusaale ahaan hanqaadadii sadaaxdeeta caasimada baarliin ee dalkaasito jarmalka guddoomiye madaale iyo weliba sidoo kaleeta ku hadalay doorashada labada kun iyo labaatii kooda la filahay dalkiina kudhiida soona madaxweynaha dowladda soomaaliya farmaajoonka baaqi in inka darsan walmudde doorashadaa la galay sii ahaada matalaada siyaasigaad ee banaadirna saddex milyan oo qof dad meelay ku nool yihiin gobolay ku nool yihiin ma jirto marka in saddex milyan oo qof oo xuquuqdoodii in la xaqiro waxaan isleeyahay waa culays badan ay noqotay soomaalida maaragtay dareen ay dadku dareemayaan haddana waxaan isleeyahay ilaa iyo hadda dariiqi saxdaay laguma taagno ma lihi maadaama sharaq la qaldamo maantana in qaladka lasii geli aan u arkaa oo ku sharciyoobaayo wixii hadda la sameeya dadku waxaad maanta ku siiyo beri adaa wax ku xisaabta maayo waxaadan waxaad aniga isiisan anaa ku xisaabta maayo maanta waxa aan sharciyeeyoon jideeyo sharciyay noqonaysaa dadkuna saasay u qaadanayaan beri ka maalin sida lagu saxaa way adkaanaysaa marka in toddoba xibnood lasii leedaha for bunty fefaa loo qaybinayaa ee misena qabaa'ilka kale loo kala qaybiyo maxay dadku sheeganaya banaadir ay xaqa u lahaayeen oo canshuurta laga qaadayay oo dhibaatada ku dhacaysay ee wax walba ku samaysmaayeen ee aan hadda haysan isbitaallo aan haysan oo aan iskuulaad haysanin oo burbur baahsan oo haysto oo dhibaatada faraha badan ayaga ay ku dhacayso si aanan haddana waxay mudnaayeen haddana aanan helin waxaa suuragala in la yidhahda matalaad waa la siiyey ha laga gudbo wixii ay lahaaday dalku federaalow naqday haddii aan federaal la aadi lahayn cid cid haysata ma jirto gobolka banaadir shalay madaxweyne ka jiray dalka jamhuuriyadda soomaaliya xukumaayey waxaa ka ahay duq magaalo waxaa ka ahay xasan abshir duq magaalo waxaa ka naqday aburaas laakiin hadda mushkiladu waxay tahay federaal ay naqato federaal markay naqato qolob meesha deganeeday ku xisaabtamaysaa marka haddii la yidhahda hadda matalaad toddobaa la siiyey la yidhahda toddobada four point five loo qaybiyo maxaa soo gaari karaya dadka waa sida saxdaa marka loo hadlo waxay naqonaysaa marka matalaad aan ku dhisnayn dadka waxay mudan yihiin aan ku dhisnayn marka aniga waxaan qabaa inta la aadi lahay in la aado maqaamka caasimadee layidha baarlamaanka ansixi doona kana hadli doona layidhi oo weli kor loo haayo inaan kor loo hayn inaan qabnaa ee arrinta maalmahan laga doodayo baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka guddiga dastuurka madaxa bannaan iyo guddiga dastuurka heer heer baarlamaan labada gole dooda ay wadeen in xoogga laysugu geeyaan qabaay laga hadlo caasimadda soomaaliya maxay intay naqon doontaa ma qaab- qaabkay noqonaysaa gobolka banaadir qaabkuu noqon doonaa haddii hadda matalan inta la siiyo toddoba la siiyo toddobadaas la yidhahdo yaa waa la sii la yidhahdo waa la damiye la yidhahdo hore looga socdo kuwa biri yimaadna saasay sharci uga dhigayaan annaga waxaan naqaanaa roobka markuu da'aayo isfaalihiisaa la yaqaanaa annaga wixii soo baxa oo hadda la sheegaya suuqa lasoo gelshaa ka sheekeeynaa kulligaynba maxaa adigna waxaad hubtaa hadda ii sheego maysid iyo wax la heli doono anigana wax la hubo la heli doono iyo waxaan la heli doono ma difaacayo kulligayn waxaan hadda maqlay inaan ka hadlo haynaa waxa aan hadda maqlayno guddigii loo xil saaray inay soo dhammaystiraan afartii qodob loo xil saaray ay ka mid aheeday banaadir ay ka mid aheeday wixii ay soo qoreen wax dadkan magaaladan muqdisho ku nool raali geli kara ma ah haddaan siyaasadaynayno bal ha laga badiyo toddobada dadkan waxay ka ilaahayna hala caddeeyo qabaa'ilka kaleo soomaalida deganna waxay ka ilahayn hala caddeeyo laakiin wax macno leh ay dadku ku qanci karaan in la keeno ayaan qabnaa annaga ayaan rabnaa waxaan rabnaa in loo wajaho dowlad goboleed caasimadda ay ku dhex taala inay noqoto sidii baarliin maadaama dalku uu federaal aaday maxaa le inta ay leeyihiin xaq ay leeyihiin ay leeyihiin waxay rabaan dadkaan inay doortaan dadka xukuma mas-uuliyiintooda maayarkooda inay doortaan ay rabaan maamulkooda inay doortaan ay rabaan golo deegaan ay rabaan u dood masalan hadda banaadir waxaa doorashada ku galay walaalaha ee reer waqooyiha ku galay ee doorasho ku galay doorashay ku galeen laakiin yay matalo haayaan waqooyi matalo haayaan banaadir matalo ma haayaan waxaan rabnaa dad banaadir matalaayo ee banaadir u doodaayo xuquuqda banaadir u doodaayo cunuga iskuulka la iyo gabadha isbitaalka la kuwa u doodaan rabnaa in halkaan laga doortaan aniga horta intii aan joogay way yareen laba kun iyo lix iyo toban laba kun shan iyo tobankii bishii tobanaad ayaa lay magacaabay bishii koo iyo tobanaad labadeediaan xilka la wareegay laba kun iyo lix iyo tobankii aan shaqaynayey laba kun iyo lix iyo tobankiina juhdi badanaan geliyey sidai uu heli lahaaday muqdisho maayar ay dooratu heli lahaaday heer waxaan soo gaarnay wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka banaadir guddi farsamo intay isku daraan ay ka soo shaqeeyaan qaabka ay noqonayso iyo waxa ay noqonayso guddigii dib u-ogeysta dastuurka mari cariif madaxda u ahaadna waxay ka soo shaqaysaa waxa ay muqdisho naqan doonto ayay ka soo shaqaysa laakiin wakhtigiia ayaa ku yimiday maadaama wakhtiga uu ku yimidaan waxaan dhahnaa labada laba xaajo weys xayeysiisaah xaajadan yaan xaajadan kala dul saarayna doorashadan kale hala aadaan la yidhi sidaas ayaa lagu hakiyey laakiin waxaa naga go'needay in loo dhiso banaadir in loo dhiso waxa ay mudanta ayaan wadnay shaqadaasna inaan wadnay markhaati badanay leedahay markii aan aragnay xasan shiikhow madaxweyne ay soo magacaabay isagoo kursiga ku fadhiyo ayaan daljirka daasana waxaan ku qabanqaabiye mudaaharaad looga soo horjeedo wax la dhisayo wax la samaynaayo oo m lagu qadinayo xuquuqda banaadir halkaasaa intaan ka dareersanaa waxaan aadnay ilaa iyo sayidka niman hadda xilaalka joogo oo hadda xilaalka haya qaarkood waa isla socdaan waa isgarab soconnay waa la heli karaa haddii la baaro intaas waxaan diidaynay waxaa ka mid wasiir ducaale ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan geesey ayaa ka mid ahaa cumar finishaa kamid ahaa oo hadda gobolka joogo kulligood wayla wada in maqaam muqdisho la helo oo madaanida ay xaqiraanta ay xaqiran tahay asaan anaanan aqbali doonin ayaan ka doodaynay mudaaharaadkana taasaan ka qaban qaabinay soo ma garan intaas waxaan raadinaynay waxa reer banaadir ay mudan yihiin inay helaan intaas wix laga sugaayo intaba wax had weynay ka qabata maanta ma jirto shabaabna waa ka meel walba qasaayo oo ilaa hadda soo taagan electionkii ama doorashadii markii laga hadlayna isteedyada xaqa u lahay in lagala hadlo ilaa hadda waa la kala taagan yahay oo maamul goboleedyadii dowladdii waa ogtihiin qaarkood in badan oo kamid iskuma fiicna marka jahawareerkaasi siyaasadeed ee yimid ayaa wax walba dib u dhigaayo hadda marka marka la leeyahay wax lasoo dhammaystiro arrintan hadda hataa hadday suuragal naqa laheeday waxay u baahan tahay in labada aqal ay ansixiyaan ay u baahan tahay waxay u baahan tahay in madaxweynaha saxiixay u baahan tahay waxaa dood ka imaan kartaa maamul goboleedyada dood ka imaan kartaa wixii oo dhana u baahan in la wajaho u baahan inta idoo calowsan haddana laga tagay noqonaysaa marka ismali hadda wakhtigan yaroo haro dhowrka bilood ah ayaa wixii raba lagu wada gaari karaa ismalihi aniga waxaan aabisanahay haddii la aadaayo in xoogga laysugu geeyo maqaamka caasimadda guddiga dastuurka iyo hadda gacanta ay ku haayaan in xoogga laysugu geeyaan qabaa ee laga leexda matalaaddan waxaan laga hadla waxaa la weydiinaya gudoomiyaha asiga ayaa asiga xaq u leh in la weydiiyo wuu aaminsan yahay mar kastaba inay banaadir xaqirantaha wuu aaminsan yahay inay ka baxdana waa jecel yahay qaabkii uga bixi laheeday iyo farsamada uga bixi laheedna waxaan is leeyahay waa ku howlan yahay oo maaragtay kama mara sida hadday wax u socdaan laftirkeeda haddii xoogga la saaro daacad laga yahay waa laba maalmood gudooda looga miro dhali karaa waa haddii daacad laga yahay waxaa la raadinayaa dadka saamileyda siyaasadeed ee bahashan wax ka leh goobaa la isugu imaanayaa dalka soomaaliyana dowladnimada soomaaliya o dhan waxay ku soo aruurtay xarig isu dhiibkaasi ayaa adduunka nagula jaan qaaday naguna aaminay doorashadan xarig isu dhiibka ah ee afar sano wal markau dhammaystay miiska soo saaraayo laakiin laxajecla hadday timaado iyo kursi isku dhejin hadday timaado waxaa dhumaayo wixii naga- nagula no- no- aan- aan- dadka aan kula noolaynay ama adduunka aan kula dhaqmayna meesha ka baxaysa xasiloonida siyaasadeed dhumayso haddii xasiloonida siyaasadeed dhuntana soomaaliya si mar labaad si godka looga soo bixiy way adkaa doona aniga kolba ismaliya qof iyo cod doorasho ah ayaa hadda dalka ka dhici karta ismaliya dalkuna ma ahan meelo kooban maxaa yeele hadda waxaad arkaysaa een, marka aad rabto inaad doorasho qabato waa inaad meelaha aad ka qabanaysa amnigeeda waa inay seef tahay oo da- dadku ay aamini karaan ay ku dhiiro karaan intay saf galaan ay sanduuq ay cod ku soo ridaan waa inay aamini karaan mustawadaas waxaan isleeyahay weli dadka ma gaarin waxaan isleeyahay laakiin qaab kaloo qaabkii shalay ka agdhow ama ka duwan ayaa lagu qaban karaan isleeyahay maxaa yeele salaada say ku qabataa loo dukadaa la yidhi haddii aan saan rabno aan weynesaan ka badweyno inaan yeelno waay haddaan qofkii cod weynaysan suuragelaynin muu gacma ma loo garba duubnaanaya waa maya waa inay doorasho dhacdaa waa in afartii sana oo kastaaba waa inay doorasho ku dhacdaa ay dadku aaminsan ra-iisul wasaaraha uu hadlay inay doorasho dhacaysana waa sheegay inuu ka dhabeeyna asaa laga rabaa madaxweynuhu dhowr jeer uu hadlay hadda kahor maruu hadlayna wuxuu yidhi afar sano ciddii lo- wax loo diro way ku filantoo uu yidhi markii uu maaragtay uu murashaxa ah uu ka hadlaayay markii uu hadda xilka qabtay muddo markii yar ay ka- uu ka ay ka joogtana wuxuu sheegay inaan afar sano waxba lagu injaazi karin aysan dadku ku filnayn ay fiicnaa lahayd xoogaa marka madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inuu weli isjeclaysiinayo oo xoogaa eh, inuu diidan yahay inuu maaragtay iyo- uu ku dhawaaqo afkiisa inay soo qabto waa laga fila karaa oo shakigaas in badan oo ka mid a dadku waa qabyaa laakiin muddo koronsiga adigu jeclow oo xasan sheekh markuu tegayo qabli ninkeedaa dhammaystirow lahaa wuu aamini kara wuuna dhihi kara wakti ha laygugu daro waa dhihi karaya baarlamaanka diyaaray ahaayeen laakiin waxuu jeclaystay inay dalkaani ay tahay afar sano xilkii ou qaabtay afarta sano uu miiska soo saaro ou tartamo haddii la doortana uu sii joogo haddii aan la doorana uu iska baxo shariif sheekh axmed kadaalika cabdullahi yuusuf kadaalika madaxweyne farmaajo waxaa laga rabaa afar sano markii la gaaro inuu yidhahdo kursiga waaka soomaaliya ka dhexeeya dadka tartamaha hadduu rabo uu ka mid noqdo hadduu rabo inuu iska tago laakiin inuu isjeclaysiyo yidhahdo waqti lama qaban kara xaggay ka dhacday xaggay ka dhacday inuu yidhaahdo waxaydna hore looga sii hadla loo sii diyaariya ee la- laga shaqeeyo marka ismalihi jacayl qof kursi uu sii jeclaado ayuu ku helayaa ismalihi laakiin waa inay wax loojiga oo caqliga geli karo waa in qofku inuu ku hadaaqaa la rabaa marka madaxweynaha waa ka sugaynaa hadda ra-iisul wasaariha ku dhawaaqay waa soo dhowaynaynaa waan aaminsannahay waana rabnaa inuu ka dhabeeyo dadku soomaaliduna way ka sugaayaan
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qaybasha dambiyaa isla deernay brofeor maxamed cumar dalxa iyo weliba usiinaha ku horjeedsaday siyaasiyiinta oo laleeyo maqaamka caasimada muqdisho so-oona sheegay matalaada toddobada xubnood ee gobolka banaadir lagu siiyo aqalka sare in iyo ita too cadaalad dare dhinaca kaleetana tilmaamay nidaamka afar dhibe shan oo weliba lakshal qaybsadahaya iisiina iyo too cadaalad dare islamarkaasna tilmaamay in beelo badan iyo waayan xaqiyo kala hayaan matalaada siyaasada dalka asalka ee problemka ee aan maanta shabeellaha hoose ee aan wax badanna ee runtii aan ka hadalnay waa mid soo jireen ah oo aanan shalay iyo daraad aanan ahayn ama dowlad hadda jirta iyo mid kasii horeysaybo ee runtii bilow aanan ahayn ee laakiin ilaa isticmaarkii gobolkan soomaaliya meelaha ee iyaga ee had iyo jeer ay ka nugul yihiin ee marka la rabo in la curyaamiyo ama dhaqaale ahaan ama ummad ahaan ama dal ahaan ayay waxay ka tahay ee soomaaliya shabeellaha hoose marka loo fiiriyo gobollada safka hore uga jira maxaa yeelay waa gobol ku yaala strategically ee marka loo fiiriyo meel muhiim ah oo caasimaddu oo horeyba yacni banaadir laysku oran jiray labada shabeelle iyo xamar sidaasoo kale ee haddana ayaga markii ay noqotane dhaqaale ahaan gobolka maanta ee isaga ugu soo wax soo saar badan ugu dad badan oo population oo sideed degmo ka kooban ee si kastaba marka loo fiiriyo dhaqaalaha soomaaliya ama ee uu ku tiirsan yahay xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay hadday tahay kalluumaysiga waa gobol hodan ku ah oo ee, runtii in inta badan wax ayaga dowladihii imaanayeyne markii aan ka soo qaadano waxa ayaga ee, gobolka uu ka soo baxo oo dakhligiisa in gobolada kale ee maaragtay ee, lagu dhisa mooyaane weligeeda ma dhicin in maaragtay gobolka lagu hormariyo sida uu maanta khayraadkiisa iyo dakhliga dowladda uu soo geliyo ee runtii looma siiyo ee runtii qiimayn wixii asiga uu madnaa oo afgooyadan maanta ee albaabka xamar ee laga soo galo ayada iyo balcad markaad fiirisid waa kuwa la dhigi kara ama waa Suez Canaalkii ama waa baabalmandabkii ee maanta la oran kari lahaa maanta waxa muqdisho nolosha ay haysato ee ayada ay maarta ee albaabada ay ka soo galaan haddana ee dakhliga laga soo qaado haddaad aragtid iyo afgooya sida ay u taalo runtii waa kaafi kala dheeri waa ummad dhiiqo haddii haddaad fiirisid xilligan ee roobaadka lagu jiro aada ugu dhex tegaysid isbitaaladooda daawo male malaha wax oo yani sustainable development oo la dhihi karo ee mashaariic oo wax ku ool ah ayaa ka socota ee iskuullo oo ardayda ama jaamacado oo adiga aada dareemaysid nashaataadka xamar ka socda ay darisla tahay ma jirto ee runtii waa meel ee aada moodid in la dayacay oo la ilaaway oo maanta waxa waaye xataa council uma dhisna oo ayaga dadka ee deegaanka ee ayaga ay u madax bannaan yihiin arrimahooda laakiin dadaal dhinaca ciidamada marka la yidhaahdo ayaaba laysdhihi karaayo ciidankan afar iyo tobanka octoobar marka ee la dhisay ee gobolka shabeellaha hoose ilaa marka iyo inta udhaxaysa ee maaragtay ee awdheegle iyo sabiid iyo caanoole iyo mareere iyo afgooy isku xirkooda wadooyin iyo waxyaabo oo waxoogaha da- dadka nolosha dib usoo kabasho leh ayaa dowladdu ay ka hirgelisay oo taa laftirkeeda ee ayadan inaan xusno ay mudan tahay laakiin gobolka ee runtii dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaan dayacnaanta ee ama maamul ahaan waa mid isticmaarkiina dhibku u geystay keligaasayla ka dhacay horta mushkiladda marka la samaynayo aqalka sare horta alifkaa xumaada maxaa la yidhi yani alifkaa wareer albakrow ka xumaada annaga markii taladii baarlamaanka ee isaga laga maroojiyey farihiisa oo madashii aqalka sare markii la dhisaayey oo lagu dhisay maaragtay madal ra'yigeeda iyo aragtideeda oo sideed iyo toban gobol lagu dhuftay saddex konton iyo afar ayay tala faraha ka baxday maxaa yeelay gobollada soomaaliyeed bilowgii ilaa dhammaadkii sida loo wada dhisaayey ama degmooyinka sida lagu magacaabayay laba isma weydiinayso gobol aanan ku nooleen laba kun oo qofood ayaa mid labaatan kun maaragtay ayaa bajet xataa marka loo fiiriyo iyo dhinaca weliba iyo maaragtay ee horumarin ahaan ayaa loogu roonaanayay wax badan baan ku celceliyey oo maanta hadda shabeellaha hoose ayaa su-aashaada saarnayde degmada afgooya waxaan idhi xataa haddii hala hormariyo la yiri waxaa dhacday in warshada dhagaxa afgooya laga dhiso gaalkacyana tii badarka laga dhiso oo maaragtay oo maaragtay sida bal wax la sameeyey oo adiga aada la yaabaysid habdhaqankaasi ayaa waxay ku yimaadeen haddana siddeed iyo tobankii gobol ha lagu dhufto saddex wixii soo haran waxaa la yidhi ee xisaab marka waxaa loogu daray laba gobol xataa soddon iyo kow qoladii kulahayd golaha shacabka ma la dhihin hal cod inay lasoo fadhiistaan matalaad dhammaan wilaayooyinka ee ka jira dalka ee maamul goboleedyada ah yacni kaalaya marka hadda hal gabar oo hiiraan ka soo jeeda oo hir shabeelle ya ayaa aqalka sare ugu jirta maaragtay beesha marka meeshan waxaa dhibaatada taala waxay tahay haddee haddiiba aanan maaragtay hal boori en xalaalma dhashaa la yidhi ee waxyaabaha laysku yabyabay oo aanan la kala furfurin dadka qaarkoodna jecleen siyaasiyiinta in meelaha la taataabto annaga waxaan dhihi lahaa dib ha loogu noqdo gobolka banaadirna waxa asaga u cuntama iyo dadka degan ee ku nool toddoba iyo toban degmo waaye wixii markaa wejiga talada dadka ay ka go'do ayaga markaa ha loo daayo ee qiyaas iyo anaa ku gartay iyo toddoba ha noqoto iyo sideed ha noqoto kulli waxaan u arkayaa annaga wax fuzuu ah oo aanan noqonaynin wax qancin kara maaragtay dadka ku nool iyo qaabka maaragtay horeyna aqalka sare ku dhis haddana la rabo in banaadirna
of bilaash ewa dhammaadi udur ay tisa la hel akhuunaa medical centara haddii kol eedan asriyay ama lunsugaana ay ka galnay akhuunaa medical center axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii oo aruursatay akhuunaa medical center casri mishiimo ayo nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw akhuunaa medical center adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa aynolailan saarow eebegay hokiinka darmooba daawadiiyo kiin qoraan degdeg anka aafimaadasa xaruntulikiinka diyaariyo akhuuna medical center edii madowta udur walii korkaaka jara walkooko baare walkiin edaaye waana waykooka daawaye akhuuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkiyo kaneebsadeengu akhuuna medical center intiqii wado haruntiyaelata mayba ku mid aha o b d oo dhakhtarka fadheedow qayb ultrasawne oo laka baarow waana laka ogaadow dhammaan udare kadhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midhawaay fadhi qaybta malisada qayb jiif emergency eh qayb farmashi ah daawo doorshe daraaw aan lahayn diglaha kiinsi xarunta lakinka diyaari aquuna medical center dhakhaatiirta kinka diyaare aquuna medical center yame bashar-iyina dhakhtarka cudureed guud gynecology dhakhtarka cudureedka dheewahan raabtayoonay dhalmada pediatric dhakhtarka owlaada qayb shaybaare mishiimadii limahadi sida biochemistry cbc serology hematology electrolyzer microbiology microscopic examination intii udur eh ragihan raabaka dhiyaw isqabwaykooka baare shaybaarka xarunta caafimaadka ee aquuna medical center
xarunta caafimaadka aquuna medical center iyo waybayakyaale jidwiinaga hakubaha u haafada horseed godob haha ku horjeedka m c edka d m o
guud ahaan akhyaare barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulisina dariirsa dhinacsanadana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan yana idin fadhiyey weliba sinkugu tabaane tani hamiin kalanti ku kulmaan sidaasio ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu